ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye ergo ha noo soo orgoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
lixdan qof oo ka tirsanaa dadka ku xoolo waaya abaaraha ayaa qaaday xanuunka dhimirka kadib markii ay gabeen kaalintii ay uga jireen caawinta qoysaskooda tirada ayaa hadba sii kordhaysa tan iyo sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka faarax cilmi sugaal oo ka tirsanaa dadkaasi waa afartan iyo laba sano jir muddo lix bilooda ma helin daweyn caafimaad iyo daryeel lagula socdo xaaladiisa waxaa silsilad loogu xidhay geed hoostii si aanu uga baxsan xayawaanaduna u ugaadhsan marka uu galo duurka waa aabe qoys ka kooban shan caruura oo xanuunka dhimirku la soo darsay taasi oo ka dhalatay taasi oo ka dhalatay abaar laba sanno ku haysay tuulada qoryaale ee ka tirsan gobolka togdheer qiyaastiina saddex iyo toddobaatan kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada burco bishii disembar ee sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka ayaa markii u horreysay lagu arkay faarax xanuunka dhimirka abaar laba sanno jirsatay ayuu qoyskiisu ku waayay laba tir oo adhya iyo shan neef waxa ay saameyn ku yeelatay dhibaatada abaartu qoyskiisa taasi oo ay werwer ku abuurtay nolosha caydha ee qoyskiisu uu ka dhaxleen abaaraha faarax qoyskiisuna waxa ay awoodi waayeen inay wax ka qabtaan xaaladiisa caafimaad dhaqaale la-aan awgeed sida uu raadiyo ergow sheegtay shamis cabdilaahi aadan oo ah xaaska faarax degmadeeda cusbitaal ma laha degmada gudaheedu ma laha waxaa laa deego intay u sokayso burco iyo berbere iyo hargeysa intay u sokayso marba marka aanu waxa loo eedo waa nugeyna laakiin iminka dhaqaalo la-aan dadku dee waxa weye baabuurkaa kaxaysanaysa haddaan sidaa lahayn dhaqaajin maysid qofka kula qabanaya lacag buu kaa doonayaa ka gaariga kuu saaraya lacag buu kaa doonayaa meesha aad geenaysaa lacag bay kaa doonaysaa halkaad fadhiisanaysaa lacag bay kaa doonaysaa eedo waxaan isna ilaahay dee halkaa ugu jira waxba markaan kari kari weyna itaalkayagi intaan wadwadi karayna wadwadi karna iminka waxay u halkaa u joogaan wax la-aan
hadda qoyska faarax joogto uma helaan nolol maalmeedka waxa ay saddexdii waqti helaan laba ka mid a oo ay siiyaan qurba joog lacag iska soo ururiyey baadhis caafimaad iyo daweyn ma helin faarax oo noloshoodu ku tiirsanayd xoolaha nool ergo ayay u sheegtay shamis inay adag tahay xaaladda qoyskeedu ay wajahayaan xanuunka odaygeeda kadib kaalintii uu qoyska ku lahaana ay sheegtay inay meesha ka baxday dad ay qaraabo yihiin oo qurba jooga ayaa si aan joogtahayn usoo caawiya qoyska faarax balse hadda lacag soddon dollara waxaana saddex iyo tobankii bishan julaay ay lacag soddon dollara ka heleen qoys ay qaraabo yihiin kaasi oo ay siisteen raashinka ay hadda ku nool yihiin reerkoodii waanu isku nacnay way igu naceen oo waxay dhaheen dad xanuunsanaya bay haysataa carruurtii ku dhex haysataa dabeedna aniguna meel aan kaga tagan waan waayo waan u gadoomay oo waxay noqotay inaan kuwaygana aanan ka tegin iyagana aanan ka tegin alxamdulilah rabbilcaalamiin kuwaygina way ucayin hadda iyaguna de ilaahay baan halkaa kula sugaya waan ku haystaa ilaahay baana halkaa ugu siciidmooda ilaahay baa wixii kastoo kugu keeno loogu raali yahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilahay farashiinu noo soo dirayna waanu rajaynaynaa haddii sida iyadaa aanu ku dhabaysano noloshana alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilahay baan ugu mahadceli saddex riyaad iyo laba org neef ay dhaleen oo yaryar baa hadda noo jooga xolina saasay nagaga dhamaadeen dabeedna dee ilaahay baa mahad leh sidii baanu halkii u fadhinaa xeryahayagii oodana bartii ka oodan oo aaneed ku jirin santanik mooyaane ayaanu dhex fadhinaa haysana muddo lix bilooda ayuu hadda ku xidhan yahay guriga hortiisa faarax waxaa loo xidhay markii carruurta tuuladu ay ku ciyaareen kadibna qaar ka mida uu dhaawacyo gaadhsiiyey lixdan qof ayaa tuulada qoryooley la nool xanuunka dhimirka soddon iyo saddex ka mid a dadkaasi xanuunka dhimirka la nool sanadkii u dambeeyey ay abaaruhu jireen ayaa uu la soo darsay xanuunka dhimirka toddoba dadkaasi xanuunsanaya ka mid a waa haween sida uu sheegay guddoomiyaha tuulada qoryaale cabdiqani bilo jaamac guddoomiyuhu waxa uu sheegay in aanay tuuladu lahayn xarun caafimaad oo dadkaasi lagu daweeyo taasina ay keentay in dadka ay guryahooda ku haystaan bukaanada si aanay uga baxsan waxa uu xusay in tirada dadka xanuunku helaya ay sii kordhayso oo loo baahan yahay in xarun caafimaad ay helaan xog ururin ay ka sameeyeen dadka dhimirka ka xanuunsanaya ayay ku ogaadeen tirada bukaanada kadib markii looga cawday dhibaatooyinka ay u geysanayaan maatida oo ay ku dilaan suuqyada iyo dadkooda oo aanay iyo dadkooda oo aan awoodin inay wax u qabtaan waalidii oo wax dee ilaahay dhimirka uu sameeyo keeno marka wallahi sababaha ma oran karno kuma dambaabi karno waxaase ka wawaalan yihiin laakiin dadkaas waa dad silsilada leh oo ku xidhan baahina ay kulley u wehelisaa hawshaa waxaana filayaa dee baahida iyo fikirka iyo waxyaalahaasina way waa le kuwii caafimaadka qabiib baan raajisooda aada u yartahay macala ninaan aan ciwaanana sisirtaxin cina ma duwiso qa- cina wax ma siiso dadka ilaahay unbay xaggiisa qofka haysta iyo ilaahay mooyaane dadka hayana waa dad dan yara oo dadka xoog kama dheena dadkani waxa ay u badan yihiin waalidiin maarayn kari waaye nolosha qoysaskooda kadib abaarta oo xoolihii ay ku tiirsanaayeen ka laysay xooluhu waxa ay u ahaayeen isha keliya ay ku tiirsan yihiin ee dhaqaaluhu ka soo geli jiray cabdiqani bile jaamac guddoomiyaha deegaanku waxa uu tilmaamay in duruufaha ka dhashay abaartu ay dadkaasi fikir ku keeneen kadibna ay la xanuunsadeen bukaanada dhimirka ee ku nool qoryaale waxa ay ka siman yihiin dawala-aanta dhakhtar la-aanta nolosha saboolnimada iyo caydha ay ka dhexleen abaaraha dadkaasi daryeel iyo hanti ay ku hudasana ma haystaan silsiladay ku xiran yihiin waxaa ka kaliifay kolley baahida haysa in ay dee kolley looga baryo talo wixii laga qaban karaan laga qabto wixii kalena be ciddii wax tarka tax loo weydiiyo aamino daawuud xirsi oo ah hooyada afar carruura waxa ay ka soo guurtay baadiyo qoryaale u jira shan iyo soddon kilomitir odaygeeda ayaa ka xanuunsaday markii ay soo degeen bishii maaris ee sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka tuulada qoryaale ergo ayay u sheegtay in labaatan neef oo geela iyo afar tiro oo adhi ah ay kaga leedeen abaarta odaygeeda ayay ku aragtay madax xanuun badan oo dhinaca neerfa aha waxay sheegtay inuu bilaabay inuu isla hadlo kadibna carruurta la dagaalamo xaaladdaasi markii ay ku aragtay ayay walaaladii usoo qaadeen cisbitaalka maandhaya ee lagu daweeyo dadka dhimirka ka xanuunsanaya kaasi oo ku yaala magaalada burco cisbitaalkaasi waxaa loo sheegay in xaaladda odaygeedu ay wacan tahay balse kiniino dejiye ay u qoreen dawadii u horreysay markii uu dhammaystay bishii julaay sanadkii hore ayay sheegtay in xanuunku kusii kordhay oo dadkii jaarka uu la dagaalamay markaas ayay ku xidheen cariish yar oo ay uga hor samaysay guriga waxa ay sheegtay in muddo sanad ku dhow uu hadda xanuunsanayo oo aan u helin dawooyinka xanuunka laga helay hal waqti ama laba ayay sheegtay in maalintii siiso marka ay hesho iyadu waxa ay qoryaale ku iibisaa xaabo ay bannaanka tuulada ka soo ururiso laba dollar oo ka soo gala ayay sheegtay inay ugu iibiso qoyskeeda laba kilograam oo isugu jira daqiiq iyo bariis marka aanu in badan meesha kusoo hayno dee aan ilka waxba kaga garan weyne waktiga isqar dhaafay aniguna dee laca- waxaan isku ugaadhanayaa dee dadkaana ilaahay ka sokow ilaahay baa mahadlehe kuwaana dee waan eegayaa kuwana waan eegayaa markaan xaggana joogi kari waayo xaggaana ka werwero dub baan usoo kaxaystaa geedkii baan ku xidhaa aamina waxa ay sheegtay in xoolihii ay lahaayeen odaygeedu ka shaqayn jiray oo aanu shaqo kale qaban jirin balse xanuunka ay qayb ka tahay xoolola'aanta la soo daristay qoyskiisa oo saddex iyo labaatan sanno dhaqaalaha xoolaha ka soo gala ku tiirsana qoryaale saameynta abaarta ee dadkii xooldhaqatada ah ee maskaxdooda ku waayey waxa ay keentay in qaraabadoodu ay codsadaan in cisbitaallo dhimirka lagu xanaaneeyo lagu sameeyo deegaanka iyagoo qaraabada bukaanada iyo maamulka degmaduna codsanayaan in laga caawiyo dhakhtaradaasi dadka u daweynaya ilyaas cabdicali radio ergo hargeysa
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliga garan kara weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana atuus ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa